raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed wasalim waxa weeye annaga oo ah odayaal buuhood la jooga oo fara badan muhiimadooduna maaragtay kolley hadalka inta loo qaybiyeyna ay tahay ibraahim cali shire oo gudoomiye ahaa xaji maxamed xasan yare oo maaragtay isaguna guddida ahaa waxa weeye buuhoodle annaga oo joogna gobolka cayn waxaanu mar hore soo qaadnay iminka muddo laga joogo saddex bilood inaanu soo jeedinay nabadgelyo inaanu gebigayaguba dadka aanu kula ceeshno oo nalagu yaqaano oo aan jaar iyo mid kaleba aan waxba aanaan u dhimin si oo aanu soo jeedinay haddana qodob labaad baanu waxaanu soo jeedinay maamulka somalilan dhulka dhulbahante ee ay ciidamadu ka degan yihiin inay ka baxaan ciidamada oo ay naga qaadaan annaga oo dhulbahanta oo aan ahayn buuhoodla qura inaanu ka sheekayne dhulbahante dhulka ciidamada somalilan degan yihiin in laga qaada aanu soo jeedin waxaanu maanta iyadana aanu soo jeedinaynaa kii hore oo sababtu ay tahay maamulka cusub ee somalilan qabsaday ee joogaanu la hadlaynaayo mid horuu ahaa markaanu hadalkaa aanu annagu nidhi hadalkuna wuxuu ahaa hadal buuhoodle gobolkaa cayn ka soo baxay buu ahaa annagoo dhulbahanto oo dhan afkiisa ku hadlayna ciidamada waxaanu maamulka cusub ee somalilan qabsaday aanu leenahay inay ciidamada meel dhulbahanta joogaba ay ka qaadaan ibrahim cali shire haddii aan kaa dhex galo dhowrtii horead ku celcelisan ciidamada somalilan laga qaado deegaanada haatan ay ka joogaan gobolada soolnaag iyo cayn somalilan maamul cusub ayaaba hadda xilka la wareegayo uu hogaaminaya axmed siinaayo weliba waa xiriir ma yeelateen marka laga soo gudbo maamulka hore yaale kan cusub xidhiir mala yeelateen maxaas u jeedinaysaan maxaas baaq u diraysan ay tahay waa mahadsan tahay baaqaanu diraynaa xidhiir hore oo dee aanu anagu annaga iyagani aanu wada gallay oo aanu wada gallay isaga ma jirto iminkana waxaanu unu diraynaa kaasaanu u diraynaa kii hore aanu diray baanu isagana u diraynaa oo aanu ku rajo weynahay markaanu magaca dhulbahanta nahay garaafo uma yeelo dadka jaarkaa somalilan waxbaanu ka dhisnay dhulbahantaa wax ka dhisay marka waxaanu iminka hadeer laba hadal isku dari mayne hadalla labaanu yeel hadalkaanu la yeelanayna waa kan maanta oo aanu horena u sheegnay iminkana aanu isaga u sheegnay qofkii maanta annagu waxaanu nahay horta soomaali marka dhulbahante la eego soomaali baanu waayo kun iyo sagaal boqol kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo tobankii yaa koob kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo tobankii baanu bilownay dhulka ingiriisku markuu haystay inaanu maaragtayey gobonnimo doon ingiriiska laga xoroobo soomaaliya ka xoroowdo africa intee xor ahayd dee adigu ma keeni kartid africa inta waxaa xor ka ahaa afar dawladood ba ahayd bilmacnaa kelina waxay ka socon weyday labada dhinac ee galbeed iyo bari beelihii naga xigay bay ka socon weyday weli sidii baanu soomaali u nahay mar xornimo la helay maray dhacday maanta oo la joogo weli meesha aanu joogno ee gobolkan cayne buuhoodle dhir soomaaliya waxaanu ugu haynaa dhir iyo guriba oo lagaga shiraanu baaq u soo jeedinaynaa oo nabadgelyo ah oo ma garanaysaa aanaan xumaan marnaba ku samayn hadduu beri yahay oo naga xigo beel beri naga xigta beel galbeed naga xigta waxaa maantana waxaanu ula jeednaa inaan xumaani dhicin oo wiil soomaaliyeed inuusan tala aanu leenahay ku dhiman ibraahino ugu dambayntii maanta maxaa keenaed arrintan aad si walba kaclaysaano oo aad saxaafadda isku yeertaan oo aad ka hadashaan in ciidanka somalilan ku sugan gobolada soorsanaaga cayn deegaano ka mid ah ama gobolka sool ama idhahda degmada wudhuud laga qaado afariin u dirtaan maamulka cusub ee haatan ee hogaaminaya axmed siilaan iyo madaxweyneha ka yahay maxaa keenay baa la socon karaa ugu dambayntii de maxaa la keenay waxaanan waxa weeye dee wahaysasho isticmaara oo kale weeyi marka dad isticmaarsadana isticmaar isagu isku sameeyana ma nihin annaguna waxaanu ka xishoonayna inaanu faraha isula tagno waxaanu diidaynaa dadku wuxuu hadhow berita isku ciilkaamiyi lahaa yaanu annagu dib baanu wuxu akrinaa marka waxaa keenaya dee in lays haysto oo iyada oo ama beelo ama degmooyina hadeer haddaanu iminka nidhaahno waxaanu ku duulaynaa meel somaali somalilan degan tahay waxa weeye waa waxaan munaasib ahayn meeshuna waxa weeye waxaanu leenahay maamulka kiniin aayad qur-aanay ku jirtaa intaadan waxbaba xukumin adigu naftaada xukum haddaanu iminka beela qabsano oo magaalooyin degno oo dadka jeebkiisa gacanta ula tagno oo aanu magaa aanu maaragtay degaamo sida loo kala degan yahay aanu qabsano waa fadeexad iyo ceeb bay nagu tahay waxa keenay de waa waxaan munaasib ahayn hadday hore u dhacdayna waxaanu doonaynaa maamulkan cusub inuu sidaa aanu soo jeedinay hore hore usoo jedinay ee isim lahaa oday lahaa jibaanu doonaynaa maamulka cusubi inuu ka howlgal uu ka sameeyo inuu meel dhulbahanta degan yahay degaan dhulbahantaa ciidama ayna joogin umana quudno jaarnimo iyo wax wada wadaag iyo maaragtay annagu uma aanu quudno inaanu iminka hadeerto aanu nidhaahno meel degaan ahaan ka nagu keliftay inaanan dee annagu uhunguroon ama aanan ma garanaysaa inaanu jaarnimo ku wada ceesno mooyaane aanan xumaan ku wada ceeshin tan la keliftay waa taa su-aal baad i weydiisay waan ku daahay waa sidaa tiinaanu doonaynaa maamulka cusub inuu qaado waxaa ka horeeyey maamulkii tegey ee daahir yaala ka magacaha waxa weeye dee ceebteeda soomaaliya gogol bay ku wada sali bay ku wada fadhiisataa waxay iman doontaa wixii laascaanood iyo gaadhay ma garanaysaa xare dhulbaante daahir yaale wuxuu yidhi laba nin baa isu gebi safar iyo sabcaal iyo si kale saan ku kulannaaba wala sama taro waxaynu nahay laba adduun saaran ninkii sameeyey soomaaliya garaafa ku sameeyey isagay u taallaa soomaaliyana way isu imanaysaa waana la xisaabtamaya sii horena saasaanu ka nidhi su-aasha iyaduna waa caynkaa xaaji maxamed xasan faarax maxaa haseere maxay tahay qodobka kale adna ka hadlaysay ibraahim cali shire wuu hadlay wuxuu sheegay in ciid- ciidamada somaliya lagu baaqayo inay ka baxaan deegaanada ay ka joogaan gobolada soor sanaag iyo cayn maxay tahay adna qodobka kale aad ka hadlaysaa anigu qoobka aan ka hadlaya waxa weeye aan kusoo dhaweynaya hadalka waxa weeye maamulka cusub ee soomaaliya dhan uu hogaaminayo siinaanyo wixii talageliya tala bixina inaan ka geyseeyo wixii maaragtaa dersyada iyo maaragtaa dadnimada taalle wixii ku wanaagsan unbaan tala bixin ka jeedinaya marka maxamed xaseero maxay tahay talabixinta aad jeedinaysa maamulka cusub aad u jeedinaysa tala bixinta aan ujeedinaya waxay tahay maanta maamulka cusub marka ugu horreyn waxaan kusoo dhaweyneynaa walaaltinimo iyo gacan furin baan kusoo dhaweyneynaa waxaanu leenahay maanta maamulka cusub uu hogaaminayo maanta somalilan siilaayo hogaaminayo waxaan talagelyada aan usoo jeedinaynaa waxay tahay maanta waxa weeye xilkaa ku saaran waxa weeye mid guud oo horta soomaali uuna aad matariisa aad u fadhida weeyi sidaa iyadoo ay tahay tala waxay u artay tala inayan ku sheegin walaal arag bay wada arag baa tahay soomaali weyntii jiri jirtay maanta door baad ka soo qaadatay kii maanta maxamed siyaadna door baad ka soo qaadatay maanta soomalilayna maanta ay halka ay ku joogtay maanta aad sharhadaynta iyo adigu aad hogaaminta ku jirtayna waxa weeye waad arag baa ku tahay saddex madaxweyne oo kaa horreeya oo soomalilayna na waa je waa waa horreeyeen maanta talaadbaad ku jirtaa waxa weeye ta ama tacliinta waxaa noqoto ama waad aragnimadaad haru noqotee maanta waxaanu saamaaleenahay inayan maanta tala ku seegaynin sidaa darteed iyadoo aan u aragna inayn tala ku seegaynin maanta waxaanu loo baahan yahay koog waa nabadgeliyo aad ugu baaqado dalka iyo maanta darisyadaba laba markaay sidaa tahay ay ku haysatay waxaanu leenahay oo ku codsanaynaa saaba aan saadaalinayna waxa weeye nabadgelyadu waxay ku imanaysaa inaad maanta arrintii dhacday ee hore ee aad ka qab maanta uu waxeeyey muxuu ahaayee daahir yaalo kaali inaad ka shido aad qaadato khasaaraheeda iyo faa'ideeda talagelyada soo jeedina waxay tahay inaad ciidamada cayn iyo laascaano labada gobol inaad dib uga socoto soo qaadato sidaasay maanta waad arag nabadgelyaduna ay ku imanaysaa maantana dhaqaalaha iyo maanta dadnimada iyo dhismaha maanta soomaaliyana ay ku dhismaysaa deriskana aad walaala ku wada noqonaysaan talabaahinaysa waxa weeye dadka maanta garax ahaanta ka wada cabaysa ee barkada ka wada cabaya inaad nabad ugu baqdo sidii ay ku xidhmi lahayd inaad maanta xilkeedii waxaanu saabaalina inay ka soo baxdo insha allahna ilahay waxaanu ka bacinaa inaad maaragtaa kuu sakiro anigu talagelye maanta madaxweyneha sidaas ay iga tahay hadalkii anigu intaasaan kusoo dhaweynaya